أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo dagaallo u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan maamulka riddada puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kooxo hubaysan ayaa dad rayidah ku afduubtay gudaha itoobiya iyadoona dadka deegaanku ay falkaasi ku eedeeyeen maleeshiyada faano kulan lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta baaqna loogu dirayey maleeshiyaadka riddada ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda munaasabad ay nabadoon ku caleema saaranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaas madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurgurte iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada ayaa isku khilaafay saameynta xisbi siyaasadeed ay doonayeen in ay ku midoobaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa askari taa'ibaha ku soo bandhigtay magaalada boordhuxunleh ee wilaayadaas dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran dagaallo u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan maamulka riddada puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed wararka ka imaanaya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan maamulka riddada ah ee puntland dagaalkan ayaa si gaar ah waxa uu u dhex maray maleeshiyaad ka tirsan ilaalada guddoomiyaha baarlamaanka riddada puntland iyo kuwo kale oo ka tirsan booliiska gobolka nugaal goobjoogayaal ku sugnaa halka uu ka dhacay iska horimaadkan ayaa xaqiijiyey in dhinacyada iyo muddaha isweydaarsanayeen rasaas aad u xoogganna dhacdadan ayaa timid kadib markii maleeshiyaadka ilaalada u ah guddoomiyaha baarlamaanka riddada puntland ay diideen inay hubka dhigaan mid ka mid ah ilaalada guddoonka golaha dawaaqiidda maamulka riddada ah ee siciidaniya ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhaawacmay dagaalkaasi labada maleeshiyo dhex maraya arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii dambe amni xumo baahsan ay ka jirtay magaalada garowe oo xarun u ah maamulka riddada ah ee puntland toddobaadkan gudihiisa ayaana dad shacab ah lagu dilay gudaha magaaladaasi mahadsanid marwan kooxo hubaysan ayaa dad rayidah ku afduubtay gudaha dalka itoobiya iyadoona dadka deegaanku ay falkaasi ku eedeeyeen maleeshiyaadka faano walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya afduub loo geystay dad rayid ah oo maalamihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha itoobiya xilli dalkaas ay ka holcayaan dagaallo bacan oo geystay khasaare baaxad leh ugu yaraan toban qof ayaa lagu soo waramayaa in laga afduubtay gobolka oromada iyada oo dadka deegaanku ay falkaasi ku eedeeyeen maleeshiyaadka faano ee ka dagaalama gobolka amxarada sida uu baahiyey wargeyska adis standard dadkan la afduubtay oo isugu jira odayaal dhallinyaro iyo ganacsato ayaa ka mid ahaa rakaab safar ah oo ku socdaalayay baabuur dadweyne oo noociisu ahaa basaska yaryar ee loo yaqaano taata kaas oo sida la sheegay kusii jeeday magaalada adis ababa ee xarunta dalka itoobiya goobjooge ka mid ah rakaabkii la socday baabuurka oo codsaday in la qariyo magaciisa ayaa wargeyska adis standard u sheegay in ragga falkan geystay ay keenta kala soo baxeen hub islamarkaana ay si qasab ah u joojiyeen baabuurka sidoo kale ilo deegaanka ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dableydu ay jirdil u geysteen dadkii ay afduubteen iyaga oo maalin ka bacdina sii daayay laba odi inkastoo siddeeddii qof ee kale ilaa haatan aan laga warhayn xaalkooda iyo halka ay ku sugan yihiin toona dadka deegaanka ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in ay soo wajahday cabsi xooggan iyo cagajugleen aad u daran waxaana ay sheegeen inay ka rajo dhigeen jawaab la-aanta maamulka xabashada ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa falalka ceenkan ah ayaa marar badan kusoo laablaabtay deegaanadaasi iyada oo galbeedka gobolka oromada uu ka holcayo dagaalo ba-an oo u dhexeeya jabhadda xoreynta oromada ee o l a iyo ciidanka dowladda siliibiyadda itoobiya kooxo hubaysan oo dadka deegaanku ay sheegeen inay ka tirsan yihiin jabhadda fano ayaa halis amni ku haya deegaanadaasi taas oo sababtay in si isdabajoog ah ay u dhacaan falar rabshado ah iyo waxyeelo gaarta dadka shacabka ah mahadsanid cali yare kulan lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta baaqna loogu dirayay maleeshaadka ridada ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya nuqabada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa shir looga hadlayay xaaladda maleeshiyaadka murtadiinta firxadka ah looga itaalka roonaday dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ku qabtay degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud shirkan ay yeesheen nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada galgaduud nabadoono iyo marti sharaf kala duwan shirkan waxay uga hadleen nuqabada qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin bogaadinta guulaha mujaahidiinta allaha uu siiyey iyo dadka muslimiinta boobka khayraadka dalka uu ku hayo murtad xasan gurguute iyadoona ugu dambayntii ay u direen maleeshiyaadka gaalala jirka inay toobad keenaan ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaas maxamed carab iyo suldaan daa'uud aadan xasan ayaa maleeshiyaadka si wada jir ah baaq ugu diray inay ka toobad keenaan falka ridnimo ay ku jiraan boqolaal murursada aha ku dhinteen qadiyadaas waa qadiyad ku soo noqonayso xasan macalin saddex iyo sagaalna hadda waa qaylinayaan shalay markii wiilashooda la qaadayana way aamusnaayeen u fiirsada wiilashiinna haddaad wada qayliyseen xasan macalina caasinaysa hadda waxa waaye waxaa la yidhi caanadaata dabadood waa la qabay wiilashiinna ayagoo waddada aad u jeediin laba kun oo kiilomitir xamar loo soo wareega waddadaasay daadsan yihiin markaasay gacanta haatinaya foolxumadaas beesha saddex iyo sagaal ama murursade ee muqdisho arrintaas xasan macalina si gaar ahaan waxaan u leeyahay xasan macalimow mas arrintaas ayadaa nimankaas aad gadad waana ku maxkamadaysan tahay ama beeshaad u maxkamadaysan tahay ama dadka muslimiinta u maxkamadaysan tahay dembigaas aad gashay insha allahu tacaala ciqaabtiisa xasan macalin iyo ciddii kuraad yaratoo dhan way helaysaa insha allahu tacaala hadda waxaa waaye inti goori goor tahay ilmahaasa la soo celsho hala aruursho atoobad keenaano adduunyadooda ha iska qabsadaan hana loo soo sheego diyaaraan waxaan u nahay qabanno tawxiidka loo qabto ilmahaas waa ridoobeen gaalihii difaacaya baaqaasi waxaan ku celcelinaa marar kasta oo aan hadalno anoo ah odagii maaragta cidda beesha uwaaskoodii ah waxaan mar kasta aan ugu diraa soomaaliya dhibka naga gaaray maanta dagaalka aadan yabaal saddex sanaa dagaalkaasi socday foolxumada ku dhacda weli kuma dhicin xasan gurguurta boqolkiiba sagaashan shanna dalaaliinaan qaad shanta kalena asagaa isku wada baahidiisu dowlad iyo wax xasan gurguurtana ridi kara wax mooshin keeni karaa ma jiraan dowlad wax mucaaradi karaa ma jiraan xasan waddanka wuxuu ku haystaa inuu gaala ka gato kulligiis sidii dukaan mara sulan oo dalka dhan waa gadaa meel kalaa u diyaarsano waa dhoofi rabyaaba beecina waa dhici rabaa haddau dhici rabaa laakiin insha allahu tacala waxaan isku dayaynaa beecaas in la fashiliyo oo mujaahidiintu ay fashiliyaan beecaas waa la fasakha kulligiisba horta beecaas waa la joojina waan difaacanno heer hebelaanna nahay weligaynaan waxayn jirnay war mujaahidiin adugu dad nin qabiilu mar hor istaagi karin shareeca ilaahay inaan gaal kasta hadduu isku soo beesto iyo laciinkiisna kama hor imaa kariyo waxaan leenaha dadkaas yaa lagu halaagay markii ninkaanu ou dhinta kabacdi war dadkii lagu laaya aadan yabaal hadda matalay ku jiraan wax talaayo ku jiraan ma jirto waa dhinteen meeshina waa la qabsada hadda haddii lagu dhintay haddana meeshi la qabsado wax faa'iida hoo leedaha ma jirto waa hay muuqataa waxaan leenahay war ilaahay loo tooba keeno waa ceeslow ilaahay u tooba keeno baaqaan idin dirayno cid waxaa waaye nin la arkaba cunugiisa ha kala baxo meelihii kaleeto dhibaatada ku dhacday waa la wada ogyahay war biyadaata dabaadigooda la reebsa ha la caynsado ilmaha waad og tihiin wixii ku dhacay cali guduud ilmahu ceeslaha lagu qabto waxay leeyihin marka annanka tababarna lama geyn waxaanu ku jirna laba bilood iskuulaan dhiga jiray ee iskaaga cataabaya haddana asugun kama keeni kari asaana keena nimuunu tababarinu keenaya haddana dadka meeshu ku aruurinayo waan waan garan karnaaho reer hebelo wax iska dhacsho waceesla wuxuu iska celinayaa waxuu ahay mujaahidiintan min kulli aafaaq ka timaad war dadkaas meesha ayaa lagu halaagay ha tooba keenaana leenahay ha tooba keenaano ha ka waantoobaano hor istaagga shareecada ilahay ha isku soo dhiibaano ilahay shareecadiisa waxaan leeyahay dadkaas haddii alla kuu roon yahay dadkaas oo dirahaya oo ilmaha mar habaabiha reer maxamuud hiraaba ilaahay ha uga baqeen ha toobad keeneen daalla idinkada leeyahay inta naftu joogto waxaa la yidhaha tacaalna waa jiraaye inta qofku ay nafsadda ku jirto ilaahay inay u toobad keentaa wax kastoo ay gasho inay ilaahay u soo noqotaa wax kama xaaraansana waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena waxa aad samaydeenna dib uga laabta ilmaha dhaadhuusamareeb iyo gurceel gu aruuraane hadda badidood waaba yimaadeen inta hartay oo hadda ku jirta gacannaha kala soo baxa u soo dira guryuhu macno la-aan toban wiil aad la taagnaato laamiga dhexdiisa adinka iyo nimankiina odayaasha la jooga iyo nimanka ilmaha aad haydaan dhanba waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena isu soo dhiiba imaada waana laydin soo dhawaya gacmo furaan laydinku soo dhaweeya sidoo kale sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa ugu dambayntii golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada galguduud u soo gebagabeeyey madasha shirka munaasabadan eh, waxay ku aadnayd ama daarnayd eh, bogaadinta iyo tahniyada eh, bilihii lasoo dhaafay ee wilaaya qaar ka mida ku socday ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta gacmahooda ku xaqiijiyey Eh, dhulal badan i deegaamo badan i degmooyin badan iyo ummad badan muslimiin ah codowga ay dul saarnaayeen oo lagu xoreeyey lagu dulqaaday nicmada ilaahayna waa la sheegsheegaa Eh, in ilaahay ugu mahad celino annaga tarxiibino soo dhoweyno arrimahaasi wanaagga dhacay oo maaragtay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo raayada tawxiidka deegaama sanawaad ay ka maqnayd maanta ay gaartay Eh, waxaan la qaybsanaynaa marka ummadda muslimiinta guud ahaan farxaddaasaan la qaybsanaynaa Eh, waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa Eh, hawsha aad u taagan tihiin aad u sabarteen u dhabar adeegteen horey maaragtay cadowga xamladihii ka soo qaaday gaar ahaan wilaayada galgaduud waad ogtihiin dhabar adeegii ummadda degan iyo raggiina mujaahidiinta ah ay maaragtay aad u dalqaadateen cadowga la sabartanteen maanta ilaahay wuxuu idin dhaxal siiyey in deegaama oo ay lahaayeen meeshaan lama imaan karo waxaan aad iyo aad u adkaynaya u ayidayaa ee, nuqabada halkan fadhido ee baagii ay jeediyeen ay u jeediyeen ee, inay maanta u caqli celiyaan aad ku quusanin oo maaragtay gacanta ay u taagaan ayagoo marka hedafkoodu yahay ducaad ay yihiin oo maaragtay munaasabad ay nabadoon ku caleema saaranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaas walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxay ahayd xaflad agaasinkeeda iyo iskudabridkeeda soo socotay in muddo ah islamarkaana ku saabsaneyd caleemasaarka nabadoonka jufe ka mid a beesha harin ee degta qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya jufada reer awyaro oo ka tirsan beesha harin ayaa dooratay nabadoon xasan isaaq xirow kaas oo loo doortay in beesha uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda doorashada nabadoonka reer awyara ayaa lagu qabtay degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmadaasi suldaanka guud ee beesha harin iyo martisharaf kala duwan oo isaga kala timid deegaano dhowr ah ugu horeyn waxaa madasha doorashada ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha harin isagoona goobta ka jeediyay kelimaad u badnaa dardaaran bele oo reer awyar oo manaha arday beryaalkan markamay buhaanta markanka jirbi shirilaayeen sidii onta manaha ardayda ee baadadii kamoqnahayti manaha ardayda marka sidin hadlahayan marka unfuusnaana ma jirbi shirilaayeen ilaahi subxaana watacaala na ansi helay oo anfuusaay runtii haqiiqatan walaalko isin doorateen isugna xagaa sigin kadhay isigna xagaa ka dhifin marka alxuquuq hasan isaaxiro xagga macnaha isu siin kadhay macnaha isin siin kusugahay haddii onta macnaha aawyare etin oo dadka koowaad marka may buu ahaa badlu daacati zaahiran wa baatinan siran wa jahran inonta isin siidaan warshay weelan arday marka may buu ahaa zaahiri oo nahin baatin sirciyoona marka may buu ahaa ardayda ee, waa kamay buu ahaa haddii la dhaqayli fadan haddii la dijihri fadan dhammaantiyo intiisa marka may buu lankaas daaca siidaan walka soo isu sanfara suubidan walka soo siin kuheer ku heertan ilaa haddii ontay macsiyata maayo intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonada iyo dhallinyarada jufada reer awyare ee ka tirsan beesha harin ee wax dooratay iyo si guud waxgaradkii lagu casuumay kuwaasoo si aada u soo dhoweeya caleemasaarka nabadoonka ariigii una doorani diinka ilaahay midda kuhogaami umutisa dhoay dadyo innaaris umutaraas ukanaaso walanqobod diinka ilaahay jeen walkugobod kaasa ka garab surugna waayalana waan yodhay ku cadyaani waana ka garab surumaan inid dadki hati yara oo unyo yara oo iyaal eh oo diinku walanqobadaw ini diinku toosi yaka raallicno iyada waana garab roogi reer awyare jifadaas oo kamid ah baalweynta reer harin oo hoggaan dooradayaan waana ku hogaamiyo shareecada ilaahi subxaana watacaala ee xafladda nutanta dhinon eeta alaamisaarkii hoggaankaas oo beelatay weerartii ikhwaani guud ahaan waliba siin sheegay in la kamidaysiiye hoggaanka beelas weerartii oo kamidaysiiye alyarooyi maalimey ulmidis iyo caamo dhalinyaro odii dal iyo dibid inti alyarooyi maalimey hoggaan inay kamidaysiiye insha allahu tacaala taas waliba sheegana allahu akbar allahu akbar doorashada inta gabdhiidii molay baan ka qayb galay alyuroobi maalimey beridi baadiye nabadoonka ay dooratay jufada reer awyare nabadoon xasan isaaq xirow oo xafladda ka hadla ayaa ka dalbaday beeshiisa iyo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed inay ku garabsiyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee loo doortay anuu asaasi taawira waha baali reer aawira hom waraasilima dilaha gudbo aan hoosan dege malaaga tii dooran ya yare kolley walanina degnaynama eh umutudhomba kolley baadinoo mabnaysay weydiyaanilay anib dadku weydiyaanka jare madilaha ka guduba kolley yaantu wareegdaasoo tilkala yaamuna daawilo ha aniha imeerta jugali iisi wareerkeen madaas wareer ya wareer hadda qaraabadeena ka dhaladay idoorateen idooradan erin ilaahay kolley nasiib jayan ha ii dari may ka dhigay mada qorjiya saaranyi kolley walaflaka eri iyona wallu suubyow shaliyi ilaan hadalkana yaa dhiingalaka fade ballantaas aliroy maalme ata koorunga amba hata luta binaanka roogde beri ka nagada taas niinbananga ina shariicada islaamka ana siin ku gaamiyo ilaahay garsis inas garab galnan ballanga niingata haddi ilaahay ranin hirka allumiyo eeboy beela reeraawer ana ka dhaladi ori boosiyanig ibidkay hoolo aan ka gadana ansilaha dhiki ilaan lan origey gaadadii horta ola gali horta akhyare gori nabad ma ah gorigaasna garabaan baahiye garabayinka siina gorigaas qaadee ballanganingata alle tartisaan qaadane allahu akbar aninsiila qaada ugu dambeyn waxaa madasha nabadoonka lagu guddoonsiiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada tawxiidka iyo qori iyo booshkiisa xafladan doorashada nabadoonkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed muddooyinkan ay wadeen oloole ay ku dooranayaan salaadiin iyo nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid bashiir madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurta iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada ayaa isku khilaafay saameynta xisbi siyaasadeed ay doonayeen in ay ku midoobaan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo eegaya maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka soconayay qabanqaabada ku dhawaaqidda xisbi siyaasadeed oo loogu magacdaray cadaaladda iyo wadajirka kaas uu hogaamin doono xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya maalintii shalay ahayd ayaa lagu waday in magaalada muqdisho loogu dhawaaqo xisbigaasi hase haatee dibudhac ayaa ku yimid kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay xasan gurguurte iyo laftigreen oo ah madaxa maamulka riddada koonfur galbeed khilaafka ayaa salka ku hayay qaabka loo qaybsanayo xilalka sare ee xisbiga taas uu ka biyadiiday murtad laftigreen qorshaha uu wato gurguurte warar hoose oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in laftigreen uu doonayo inuu isku qaato xilka guddoomiyaha xisbigaasi iyo xogeynta guud ee xisbigaasi taasoo isna uu diidan yahay xasan gurgurte kulamo la doonayay in lagu xaliyo khilaafkaasi ayaa ku soo idlaaday isfahamwaa iyadoona dib loo dhigay shaacinta xisbigaasi arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli murtad gurgurta uu wajahayo mucaarado xoogan oo kaga imaanaysa mucaaradka xukuumaddiisa iyo maamulada riddada puntland iyo jubbaland xilli uu fashilmay shirkii golaha waxay ugu yeeraan wadatashiga qaran xisbigan ayaa ujeeddadiisu tahay inuu xasan gurgurta ku galo doorashooyinka riddada ee soo socda isagoona doonayay inuu xubno ka siiyo maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed si ay ugu garabsiiyaan doorashada uu geli doono mahadsanid abuusheyba wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa askari taayibah ku soo bandhigtay magaalada buurdhuxunle ee wilaayadaas walaalkeen xasan cabdiraxmaan ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya askarigan taa'ibka ah ayay wilaayada islaamiga ee bakool ku soo bandhigtay deegaanka buurdhuxunle waxaana muddo uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoona tababar ciidan soo qaatay muddo sagaal bilood ah kuna soo qaatay garoonka magaalada baydhabo waxaana tababarkan siinayay ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo taa'ibkan ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona faahfaahin ka bixiyey qaabka uu ugu biiray murtadiinta iyo tababarka ciidan ee uu soo qaatay maay maylan baa leeraa yoosumo dunuula leeraa deegaanka waran shilika dhaladi baydhooyin bahi baydhoo biseedi arda insheed ani nimankooa telani murtadiinta ka darani madatooyda dhiigori bani ceelboorka seeni dhuboo gali madaga dhoohiiri sagaal bilooda dhibuu qaado tababarka may biyaayay etoobiyaan biyaas sagaal qof etoobiyaan tababaraas gobolkaas raashin iyo etoobiyaan may walkala maagalaan tababarka may nunka dheeraya shiish i bushab i roor marka soon shaqaysanaanin heli kabaadije weli beerlaabay aa kasoo dhisuwan aa madateydinanin gagibi afar boqol isida qof ahayn lama boqol yanaanagaadi furando boongaynaniitari miilaa kenyaal roogi anu miil roogi maygal beesheenay koy gaalnamaga dhimato olibwa nagoy wadanka nagoy bokolang nagoy saasiin hayti ilaahay saantee ku qaadi shalay isagoo hadalkiisa sii wato ayuu taa'ibkan ka sheekeeyey sababta ku kalliftay inuu safka murtadiinta ka soo baxo waxaana uu dhanka kale ka hadlay dhibaatooyinka heysata maleeshiyaadka ku jira safka murtadiinta ugu dambeyn wuxuu askarigan taa'ibkaa la yimid qori iyo boosh kaasoo wilaayada ay u lacageysay isagoona si hersare ah loogu soo dhoweeyey deegaanka buurdhuxun leh sida uu mar kale sharaxaya taa'ibkan sababtan aan ku bahi maya aaday yawkay miilifadaan arday saaseto dhibaato badan aa ku aragi wal arday mustaqbal dheeri dhangle rafaad oon gaaje saaseto arday insheed lankin daryeelow dhangle olibo inshe rafaadnimo ii gaalnimo ka dhimoy rafaade gaaban lahayna ka arag lan waal og arday marooko saasaaku kunagadi ilaahay aan kunagadi ururkii liinka daara leerahay geeg burdoonli rooga eeda lahayn dhowaay maydhakooyay gurubeer laaba aa kasoo dhusubangay boosjii i tuutagay dereskay yalakooy buudkay kobooy walban dhamanaay waa in laagay taa'ibkan ayaa ku feelaya askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu soo bandhigayay deegaanka buurdhuxun leh iyo qeybo ka mid a wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo ka soo baxayay safka murtadiinta isla markaana dib ugu soo laabanayay diintoodii ay markii hore ka xuubsiibteen mahadsanid abuuxasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu